ilaa sideed dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo ka helay xarunta soo saarta jifaafka ah ee al amiin ee ku taala xaafadda howlwadaaga magaalada beledweyne dhalinyarada ah ayaa si maalinla ah u shaqeeya islamarkaana soo saara noocyo kala duwan oo kamid ah agabka jifaafka guryaha iyagoona dhaqaalaha ay ka helaan nolosha reerkooda ku maareeya maamulaha xarunta al amiin cabdulaahi cabdi muumin ayaa ka warbixiyey agabyada kala duwan ee xaruntoodu soo saarto iyo sida ay kusoo xusheen dhalinyarada ay fursadaha shaqo siiyeen waxaa soo saarnaa alaabyada kala duwan oo guryaha loo isticmaalo sida alaabyada xafiisyada qurxinta guryaha jiifafka aroosyada dhammaan wixiiba qurxin guri ku saabsan oo dhan iyo xafiis waan qabanaa waana sameynaa dhalinyaro badan oo fursado shaqaa u sameeya way jiraan qaar baledkeeba ku jiraan oo ayagaa shaqaysto qaarna way nala shaqaystaan oo haddayba joogaan ilaa sideed dhalinyaraa joogto marka wayna shaqeeyaan maasha allah qaar hadda soo baxaayo qaar farsamada hore u yaqaanay hore aan u barnay iyo qaar cusub oo hadda shaqada soo galay intaas isugu jiraan shaqadaa dhowr nooc isugu jirta sidii yacni shaqo markaas la bilaabaayo shaqo la dhamaystiraayo iyo shaqo dayactir rabta marka dhalinyarada intaasay kala qabtaan qaar waa rinjile qaar waa bunyisti oo isbooyid waxaasoo sameeya qaarna waa farsamo yaqaan oo nin waa makiinista makiinto shaqo ku leeyahay waa kala baxsan tahay shaqada dhowr nicay u kala baxdaa nin walbana shaqo qabsadaa shaqada waa isku shaqo laakiin markii la qeybiyo shay waa aqoon oo waa baratico shayna waa theory oo waa maskax wax aqoon ahaan loo barto oo waxaa jira aqoon ahaan looga shaqaysto iyo wax baratik ahaan loo shaqaysto baratik loogu barto annaga marka dhalinyarada waxaan usoo kordhinay meel walba ay tagaan meel walba ay tagaan dhalinyarada in ay ku shaqaysan karaan ayaga qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeeya xarunta alaamiin ayaa iyaguna ka waramay shaqooyinka ay qabtaan iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadda shaqo ay ka heleen xarunta alaamiin waa ku dhowahay magacii waxaa lahaa cabdinuur midada kale waxaan ka shaqeeyaa alaabtan jiifka ah dalab meel walba nala soo dalbadaa waan ka shaqeynaa midada kale shaqada sida nala soo dalbadaa u sameynaa inteeda badan meel walba oo hadda meeshaan beledweyne qaliixan ma dhahayo muxuu meel walba ilaa iyo waxaa laga soo soo dalbadaa qof dibad jira soo dalbada ayaa dhahayo ilmihiis inta joogan odayga ama habarta jirto alaab dalabkaas haliisoo sameeyo ayay dhahayaan saasaa ugu sameynaa marka anaga midada kale shaqadeena anaga waa noo socotaa qofka harabana soo dalbada anaga waa u sameynaynaa noocaas qofka kaystan wax lagama bedelaya sidaas isaga soo dalbadaan loo sameeyaa waa ku faraxsanahay midaas horto inaan kamid ahaado oo weligay sii joogo waan jeclaa ani oonba bixinbo waan ka shaqeeyaan barbaaba ana calaashaan shaqo fiican meel walba laysoo dalbanaya dalabyaal badan aan sameyna ciidi waa maxamed cilmi cali waxaan qabtaa waxaan dhahay faryaamo gacantiisa ku shaqaysto maasha allah haddana waa ku qanacsanahay shaqadeeda waa ku qanacsanahay micnaha waxaan sameeyaa jiifkaan sameeyaa shaqadeeda haddana waa ku qanacsanahay ma aragtay jiifkaasaan sameeyaa nin xoogiis u shaqaystaan nahay xarumaha lagu sameeyo agabyada kala duwan ee jiifafka guryaha la dhigta ayaa ah kuwo fursado shaqo siiya dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan